gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug mudane axmed ashire bukhaari ayaa kulan degdeg ah oo ku saabsan sugidda amniga gobolka waxa uu la qaatay taliska qaybta booliiska gobolka mudug kan degmada gaalkacyo iyo saraakiisha ciidamada xasilinta gobolka kuwaasi oo door muhiima ku leh sugidda amniga gobolka kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa falal dembiyeedyo amniga ka dhan ah kuwa oo saacadihii u dambeeya ka dhacay degmada gaalkacyo kulankan ayaa markuu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee galmudug gaashaanla dhexe cali muuse maxamuud waxa uuna faahfaahin ka bixiyey awaamiir ka soo baxday kulankan kaas oo ku aadan sidii loo xoojin lahaa amniga iyo nabadgelyada jirkeennan jaraa'id waxaannu ku soo xusaynaa waxaannu tacsiyeenaynaa geeridii ka dhacday falkii foosha xumaa ee maanta ka dhacay baannu tacsiyeenaynaa ilaahay hanu naxariisto waxaanu kaloo cambaaraynaynaa qoladii falkaas geysatay baanu cambaaraynaynaa oo aannu ka daba tagnay dadkii falkaas geystay oo aan soo qabannay haddana sharciga hor jooga ku xiran sharciga gacanta uu ku hayo wixii ka maqanna aannu daba kacayno oo aan daba joogno intaas waxaan ku soo goynayaa falkii maanta meeshaas ka dhacay waxaan kaloo aannu u baaqhayaa bulshada degmada iyo dhammaan gobolka falku wax waa dhacaan laakiin waxqabad bay u baahan yihiin iyo ka dabatag iyo in wax laga qabto oo sharciga la hor keeno insha allah ugu inta maqanna waanu keenaynaa intii kalena hadda gacanteennay ku jirtaa sharcigaana la tiigsanaynaa bulshada marka waxaan ugu baaqahayaa in ay isdejiyaan sharcigooda iyo ammaankoodana ku kalsoonaadaan waxaan kaloo baaq u jeedinahayaa dadka hubaysan ciidamada qalabka sida ee aan shaqada ahayn markaas inay hubkooda xadadaan deegaanka ka xadadaan xeryahooda ku ekaysiiyaan ayadana baaq baan u jeedinhayaa sidii dadka uu nuugu fududaado tuugada ah iyo burcadda qabashadoodu ay nuugu fududaato waxaan ugu baaqahayaa ciidamadaasna ayaduna hubkooda inay xadadaan haddii ilaahay idmahayo waxaan kaloo bulshada u soo jeedinhayaa dadka gobolka mudug degan in ay wacyigelin ilmahooda wacyigeliyaan dadkooda iyo qof walba waxbaa la raaciyaa qofku gurigiisuu mas-uul ka yahay hadduuse guriga uusan waxba uusan ka qaban ilmihiisa iyo gurigiisa oo uusan wacyigelin na waxa weeye waxqabadkiisu waxba tari maayo noloshiisu dadkan xumaan bay ka soo daaleen in la wacyigeliyo wax loo sheego annaguna waa waanu wacyigelinayna hay-adaha booliiskuna wacyigelin badan bay u samaynayaan haddii ilaahay idmo waxaan ku soo gebangabaynayaa bulshada dhammaanteed dhammaanteed inay booliiska la shaqeeyaan sida hadda ay ula shaqeeyaan oo aan dembiyada yani iyo waxyaalaha dhacba aan degdeg si degdega ay saldhigga u soo gaaraan iyo goobaha sharciga u soo gaaraan inay ugu la shaqeeyaan oo gacan naga siiyaan waxyaalahaas oo kale dhammaan wixii amni darro samaynaya iyo wixii haddii alle kuu roon yahay anshax xumaaba sharcigaan la tiigsanaynaa in ayadan naga siiyaan waxaa ii soo haray dadka dembiyada caadaystay dadka dembiyada caadaystay ee markaan soo xirno laga daba imaanayo ama kuwa bannaanka jooga gacan birahaan ku qabanaynaa haddii ilaahay idmo araxdana waa ka jebinaynaa dib dambena gobolka u dhimi maayaan haddii ilaahay idmo kulankan ayaa waxaa shir guddoominayey gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug axmed xuseen shire bukhaari waxaana uu qayb ka yahay kulamada lagu xoojinayo amniga iyo ka hortagga falalladembiidyada ka dhacaya magaalada gaalkacyo taas oo qayb ka ah xoojinta amniga nabadgelyada dibheshinta ka jirta gobolka mudug sannadihii u dambeeyey cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo